markaskun olanka talagalay inyo walka baradan awlaato agoonte ee waalidiintiioo ka dhamatay dagaalada iyo weliba haan danyarte iyo wayba laku hirgeliyey dureedka magaalada gaalkacya munaasabada furitaanka waybaha ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug oo yukumidayin wasiire xildhibaan iyo maamulka degmada gaalkacya aasaasaha xaruntu sheekh aadan samater ayaan kohoreyntii ku hadalay munaasabadda waynuu sifaahfaahiyey inta qaybood ee iyo ka koobanta markasku markaskani wuxuu ka koobnaa marka qayb waxbarasho oo isugu jira diini iyo maadi labadaba qayb maadiya iyo qayb diiniya ayaan ka rabnay oo qaybta waxbarashada iyo qayb dhaqan celisa iyo qayb dhallinyarada iyo agoonta jiifkeedii qaybtii jiifka iyo qaybtii qur-aanka kariimkaa lagu xifdin lahaa maxamed cabdi cilmi maayer ku-xigeenka magaalada gaalkacya ayaa bogaadiyey markas kunlanka tiragalay iniyo walkabarada awlaada agoonte maantana inaan xarigjarkiisa ka qayb galno asagoo qurux badan waxaa ilaahay baan uga mahadinaynaa waxaan mar kale ugu mahadcelinahayaa culummadii iyo akhyaartii gacanta ku haysay ee taakulada bulshadooda iyo midda jeebkooda ku dhisay wasiirka wasaaradda walabarashada galmudug maxamed xaashi dhowre iyo ballanqaaday in wasaaraddii galanka hay doonta markasku waxaan rabaa inaan halkan ka caddayno wasaaraddu mar kasta ummadda ayay runtii u siman tahay waxayna ka shaqaynaysaa dadka dadaalaya oo juhdiga gelinaya oo howlahan waxbarashada ka shaqaynaya inay dhiirigeliso gaar ahaan wadaadada qaadiriyada
oo kaga aadan markaskan hadday noqon leeda xagga biyaha iyo xagga enerjiga solarka labadaasba insha allahu tacala waxaan hortiina ka ballanqaadaya sida ugu dhaqsaha badan inaan hawshaas wax oga qaban doonna hadduu ilaahay